toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu ku waraysanaynaa dotor maxamed daahir afrax oo ah guddoomiyaha akaademiya goboleedka af soomaaliga oo ku sugan magaalada tan london kusoo dhowo barnaamijka marka hore ugu horreyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo dotor afrax bal marka hore inaad dul marto ujeedooyinkii loo aas-aasay akaademiya goboleedka af soomaaliga iyo xilligii la aas-aasay iyo guud ahaan sababihii keenay bismillaah marka hore waa idin salaamayaa adiga iyo bahda v o a iyo intana dhegeysanaysaba weliba anigoo bahda v o a yani muxuu ahaa runtii jecel inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan ku ammaano dadaalka maaragtay xagga xirfadlanimada professionalismka waxaan la yidhaahdo afka ingiriiska sida ay ugu dadaalaan guud ahaan iyo gaar ahaan heerka iyo tayada af soomaaliga ay adeegsadaan oo aan u arkayo ina inuu yahay adeegsiga ugu tayada fiican warbaahinta af soomaaliga ku hadasha meelo badan baana ka sheegay taa waa idinku hambalyeynayaa haddaan u gudbo markaa jawaabta su-aashaada waxa weeye akademiyadan in la asaaso waxaa keentay baahi weyn oo timid ayaa keentay baahidaas waxay ahayd afar xaqiiqo oo isku xiran xaqiiqada koowaad waxa weeye afku sidiisaba inuu ummadaha yahay waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo hantida ugu muhiimsan oo ummadi ay leedahay inuu yahay innagana soomaali ahaan inaan kasii xag jiro oo uu noo yahay hantida ugu qaalisan ama dhaxalka ugu qiimaha badan ee ummadda soomaaliyeed ay leedahay ay wada wadaagtana nasiibkana ay u heshay in ay ummadda soomaaliyeed mid alaaliya meesha meelay joogto intii isticmaalka u kala qaybiyey iyo inta dibadaha u kala firirtay ama kukortay afka ay wadaagaan oo ay isku wada afkartaan inuu yahay oo aan ummado badan oo wadamo badan dadka ku wada nool aan uga duwan soomaalida uga duwan tahay in ay isku af tahay oo hal warbaahin iyo hal af iyo hal buug iyo hal gabay uu wada hal wadagaari isku si wadagaariyo waxay wada leeyihiin ay tahay marka taasina waa nimcad yani gaara waxaana weeye yani af soomaaliga oo af sidaa ay ka marag fureen khubarada ajnabiga ay cilmi baarista ku samaysay oo uu kamid ahaa professor andryabiski iyo professor george caps ay ka mid yihiin ay qireen inuu yahay af aada iyo aada u hoodana oo ilaahay ku manaystay sugaan aada hoodanta labadooda u badan tahay una sarreyso oo xeerka ugu sarreeya caalamka ay gaarsiisan tahay waa af ay aada u qiimayso duni dunida kale oo jaamacado badan maaragtay iyo meelo badan oo dunida ah lagu darso google-ka uu ku darsaday maaragtay afafka kooban oo uu usoo xushay translationkiisa marka meelo badan yani muxuu ahaa laga xushay afaf badan oo muxuu ahaa la arkay sida uu uga muhiimsan yahay laakiin innaga soomaali ahaan aynu muxuu ahaa aynaan sidaa dunida kale u qiimayso iyo dadka aqoonta qiimeeya sida ay u qiimeeyaan aynaan u qiimeyn yani nasiib daro haddii aanu nahay dadka afkaas ilaahay ku manaystay oo iska leh marka afkii qiimahaas lahaa ayaa waxaa soo food saartay oo xaqiiqda labaad ay tahay halis baa soo food saartay maaragtay afkii halistaasi waxa weeye wuxuu halis u galay in uu wiiqmo weydoobo marka dambena xataa dhinto haddii uu ku socdo muxuu ahaa weydowgaas iyo iyo muxuu ahaa hoos u dhacaas ku yimi hadduu kusii marka waa sababta keentay inaad furtaan akaademiyadan
waa sababta keentay inaanu furto akaademiyadan inaanu yani muxuu ahaa kasaqayladhaan ka horreysay akaademiyada aanu samayno yani muxuu aha sanadihii ugu horreeyay burburka halkan london tan hadda aan joogno ayaan anugu qof ahaan qaylo dham dheer markii aan anigo unesco aan la shaqayn jiray ka ogaaday afafka halista ku jira inay kusoo dartay yani af soomaaliga wadankii iyo ummaddiina burbur ku socdo bal in la caymiyo wixii la caymin karo ummadan yani waxa ay lahaad ugu qiimaha badan oo ay ugu horeeyaan afka iyo halabuurkiisa fan iyo suugaaneed waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay doctor afrax waxaan filayaa haddii aanan khaldanayn in labadii kun iyo labayo tobankii la aas-aasay laakiin marka la eego ilaa iyo xilligan waxyaabaha aad is leedahay waa idiin qabsoomeen ee la taaban karo maxaa ka mid ah waxyaalaha qabsoomay aad bay u badan yihiin marka loo eego yani itaalka akademiyada laakiin in yar haddaan ka idhaahdo yani asaasidaas iyo muxuu ahaa waxay ahayd haa saxbay ahayd oo waxaa la asaasay waktigaasaa sheegtay oo munaasabad lagu xusiyey sanad guuradii afartanaad oo kasoo wareegatay markii far soomaalida la rasmiyeeyey oo af soomaaliga uu yeeshay far qoran afartan guuradii kasoo wareegatay oo muxuu ahaa laha ka abaalmariyey oo aada isugu xilsaaray madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo maaragtay muxuu ahaa qararkii ku baxayay isu imaatin weyn oo duniyada o dhan la tegay madax caalami ah jabuuti la isugu tegey oo madaxda yani qeybaha soomaalidu u qeybsan tahay madaxdooda iyo aqoon-yahanada soomaaliya meelay joogaanba la isugu keenay halkaas ayaa lagu asaasay akademiyada muxuu ahaa waxaa markii dambena bayaankii asaaska la wada saxiixay bishii juun kun laba kun iyo saddex iyo tobankii xarunteedu markii hore waxay ahdo lagu asaasay jabuuti mar oo ay laba sano ku dhawaad ku shaqaynaysay markii dambana muqdishaa loo wareejiyey oo la gartay inay mudan tahay marka intii ay jabuuti joogtay iyo intii muqdisho xarunta u wareegtayba wax aada u fara badan bay akademiyadu qabatay siiba intii ay jabuuti joogtay oo ay xafiis fiican lahayd oo muxuu aha hawl fududeynteeda waxyaalaha hawlaheeda fududeeya ay ka fiicnayeen sida ay markii dambe noqdeen marka waxyaalaha ay qabatay waa waxyaalo yacni ku wajahan aagaga waxqabadka akademiyadu ay qorshaysatay oo ay kuwa waaweyn ka mid ka yihiin xagga cilmi baarista xagga adeegsiga af soomaaliga iyo tayeysigiisa soomaaliga in yacni laga saaro halistan kusoo fool yeelatay oo ana afaf kale kusoo duuleen oo meeshiisi galeen halkii awal uu ka ahaan jiray afka rasmiga ah ee waddanka afka rasmiga ah ee waxbarashada afka rasmiga ah lagu shaqeeyo afaf kale halkii ay soo galeen marka dabcan si lagu celiyo afka yacni muxuu ahaa loo adeegsado arrimaha bulshada muhimka u ah iyo in adeegsigaas afka loo adeegsanayo af tayeysan uu noqdo taasaa ka mid ahayd akademiyadu yani waxyaalaha ay u dagaalamaysay in badda soomaaliya lagu baraarujiyo yani qiimaha afkoodu leeyahay iyo sida loogu baahan yahay inay ka wada qaybgalaan kulmadka lagu badbaadinayo adoo raalle haddii aad soo koobto doctor afrax waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu waaweyn ee caqabadaha ah ee ilaa iyo hadda aad isleedihiin waa laga gudbi la-yahay iyo sida looga gudbi karo maxay yihiin caqabado badan baa jira ridwan caqabadahaas waxaa ka mid ah horta tan ugu horeysa akademiyada markii muqdisho la geeyey waxa ay ahayd go-aan lagu gaaray oo madaxda madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha jabuuti oo halkaa u tagay in la dhagax dhigo meeshii la yidhi xaruntaa looga dhiso inay xarun yeelato xarun weyn halkaa looga dhiso ayay ahayd xaruntii ilaa iyo maanta oo waktiga go-aankaas la gaaray ay kasoo wareegatay laba sano iyo iyo wax ka badan lama dhisin si ay ku dhacdaba waa sababa hadda aanan wakti haysan inaan faahfaahino alow hadda ay rajadu ugu fiican tahay hadda aan rajaynayo maaragtay inay kolley wax ka hirgeli doonaan marka waxaa la odhan karaa barakac barakacayaashay ka mid noqotay akademiyadii marka ay muqdisho wareegtay midda labaad waxa weeye inkastoo waxa weeye muxuu ahaa caqabada kale waxa weeye akademiyada fikraddii loo asaasay waxay ahayd in ay noqoto madal ka dhexaysa soomaalida ummadda soomaaliya meela joogtaba oo sidaa darteed wadamada geeska africa ee ay soomaalidu degto ay ka mid ka yihiin soomaaliya jabuuti kenya ethoobiya in ay muxuu ahaa ka wada dhexayso geyigaas yani soomaalida wadamadaas yani ku kala baahsan soomaalida kale ee la yidhaahdo qurba joog weeyaan gaar ahaan dalalka galbeedka ahay iyo soomaalida qurba joogta ah mar walba waxaan idhaahdaa shantii soomaaliyeed oo hadda lix noqotay oo ay ku lix noqotay yani qurba joogtu marka lixdaas soomaaliyeed bay ka dhexaysaa yani muxuu ahaa mabdi ahaan iyo fikrad ahaan iyo aagga ay beegsanayso oo waxqabadkeeda la beegsanaysaba waa lixdaas soomaaliyeed oo dhan laakiin caqabaddu waxay noqotay lixdaas soomaaliyeed qaybo ka mida ayaa sidii ay muxuuaha si buuxda yani uga qaybgeli lahaayeen ayaa caqabada hortaagan yihiin sida soomaalida maaragtay muxuu ahaa kenya soomaalida ethoobiya soomaalida maaragtay muxuu ahaa hataa somaliland oo yani xasaasiyadahan siyaasadeed iyo waxyaalahaasi maaragtay ay saameeyeen oo waxyaalo badan mararka qaarkood aan siyaasad ahayn oo ku shuqul lahayn oo ummadda ka dhexeeya yani ay siyaasiyiintu u arkaan inay maaragtay muxuu ahaa wixii soomaali weyn la oran jiriyo waxyaalaha inta laga uriyo marka waxaan u gartay ilaa iyo hadda ma aanay idiin suuro gelin inaad samaysaan wax cilmi baarisa oo la taaban karo oo akaademiyadu ay leedahay maya waa samaynay oo wax badan baanu samaynay horta waxyaali ugu horreeyey oo aanu ku dhaqaaqnay waxaa ka mid ahaa inaanu dhisno guddiyo cilmi baaris oo afar ah oo ku kala aadan afarta aage ugu waaweyn ee cilmibaarista u baahan oo maaragtay afka khuseeya oo ay ka mid ka yihiin eribixinta tarjumada suugaanta waxyaalahaas oo dhan qaamuusaynta marka guddiyada cilmi baarista oo khubaro waaweyn oo ku takhasusay afka iyo suugaantiisu ay ka tirsan yihiin oo hogaamiyaan yani howlo badan bay qabteen runtii oo hadda ay somalilan ku faahfaahiyeen laakiin waktigu ciriirin uu yahay waxaa kaloo cilmi baarista dhinaceeda ka mid a waxyaalaha ay kelimada hadda ku guulaysatay waxaanu asaasnay silsilad taxane la yidhaahdo taxanaha darsidda afka iyo sugaanta soomaalida marka taxanahaas waxyaalaha u qabto waxaa ka mid a buugaag in sanad walba oo lasoo saaro buug cilmiyeed maaragtay lagu cilmi baarayo mxuaha af soomaaliga iyo iyo sugaanta laburkisa sugaaneed marka ilaa iminka marka barnaamijkaas waxaa la bilaabay yani muddo laba sana ka hor labadaasuna laba buug baa lagu guulaystay inay soo baxaan buug walba sanad uu soo buug soo baxo kii hore wuxuu ahaa buug cilmiyeed ay mxuaha isu kaashadeen culimo badan oo ku takhasusay afka iyo sugaantiisa oo soomaali iyo ajnabiba leh oo dhowr iyo toban ah buuggaas waxaa la yidhahdaa magaciisa muxuu ahaa afmaal baa la yidhaahdaa xataa koobiyaka muqlo kamida waa laga helaa london town waa la keenay kan ku xiga kii labaad ayaanu soo saaray sanadkan isagana isagana waxaa la yidhahdaa haldoor oo waxa weeye haldoorkii ummadani ay lahayd siiba kuwii wax weyn ka taray xagga aqoon faafinta iyo cilmi baarista iyo afka iyo halabuurkiisa in maaragtay muxuu ahaa haldoorkoodii ma garanaysaa taariikhda yani jiilalka soo socda la xasuusiyo oo muxuuaha taariikhda la geliyo marka kan waxaanu diiradda ku saaray haldoorkaas nin kamid a waxa weeye danjida shariif saalax maxamed cali oo hawl weyn kasoo ahaa yani guddoomiyihii guddigii qorista qoraalka af soomaaliga af soomaaliga wax weyn wax badan ka qoray kana mid ahaa odayaashii asaasay yani akademiya goboleedka yani af soomaaliga oo hormuudka ka ahaana kamid ahaa oo geeriyooday ayaa maaragtay waxqabadkiisii iyo dhaxalkii maaragtay laga reebay iyo taarikh nololeedkiisii buu buugkaasina ka hadlayaa marka waa cilmi baaris waxaasoo dhami diraasado badan baan samaynay waxaan diraasada ka samaynay cilmi baaris xagga afka heerka uu joogo adeersiga af soomaaliga oo systemka habka waxbarashada ee dugsiyada iyo jaamacadaha soomaalidu ay leedahay uu ka joogo waxaanu samaynay yani siminaaro cilmi baarisa oo arrimahaas yani looga hadlayo marka aad bay u fara badan yihiin yani waxyaalahan ka qabanay wa gartay wa gartay laakiin haddii ay ka badan yihiin waxyaalahan ka qabanay dhinacyada kale oo ay ka midka tahay wacyigelinta iyo mxuaha baraarujinta iyo tababarada iyo maaragtay waxbarida da-da soo koraysa iyo ku dhiirigelinta maaragtay wax qorista iyo inay afkooda hooyo maaragtay wax ku curiyaan oo ku sameeya buugaagta waayahay haddii su-aal kale aan ku weydiiyo ilaa iyo hadda wax xiriir ah oo aada la leedihiin akaademiyooyin kale oo caalamka ah oo idinla shaqeeya ama waxyaabaha qaar haddii aad u baahataan aad tala ka weydiinaysaan miyaa jira
wa ay jiraan hase yeeshee annaga waxaanu xooga saaraa soomaalida waxaanu marka laga bilaabo maaragtay muxuu ahaa wixii awoodii dhaqaale waxqabadkaas badan oo akademiyada hor yaalla lagu dhaqaajin lahaa waxaanu ka leexnay wadda ay maraan hay-adaha jira kale oo maama kuwa dawliga ha noqdeen ama kuwa madax banaani oo mar walbaba ajnebi uun maaragtay muxuu ahaa lagu tiirsanaado wax laga doono oo xooga la saaro in wax ajnebi laga helay lagu wado annagu taas guud ahaan waa ka leexano haba yahaatee shilin aanu ajnebi weydiisano iyo iyo dollar mxuaha hal dollarna maana weydiisan yani ciid ajnabi ah waayo waxaanu arkaynaa inay tahay waxani wax ay soomaalidu leedahay oo waxaa nuxurka ah ummadan dhaxalka u ahna waxaa la yidhaahdaa xabaal nin leh baa qarax tira oo waxa weeye soomaalida unbay u taallaaye cid kale oo magaranaysa uhagar baxaysaa ma jirto ko tan kale xaggan aqoonta iyo muxuu ahaa aqoon isweydaarsiga iyo waxaas iyo aqoon wadaaga dhabaan xiriir waanu ula leenahay oo waxaa jirata matalan academiya la yidhaahdo akalan marka lasoo gaabiyo ama academy of african languages oo ka mid a hay-adaha maaragtay ururka midooda africa marka hay-adda oo ka asaaskeedu uu ka horreeyey taayadan marka anigu akalaantaasaan la shaqayn jiray academiyadaas markii hore intaan tan la asaasino waxaan ka mid ahaa weliba xogeyo guud u ahaa commission af soomaaliga loo asaasay oo muxuu aha loo bixiyey commissionka xuduudaha ka bilaaba oo gaar ah oo maaragtay muxuu ahaa ay commishinno ay akademiyadaas yani muxuu ahaa africa ay u samaysay labiyo tobanka af oo ugu muhiimsan afafka gaaraya muxuu ahaa in ka badan saddex saddex kun waxaan leeyahay laba kun oo luqadood africa looga hadlo ayay waxay kasoo xosheen labiyo toban luqadood oo af soomaaliga uu ku jiro oo geyi walba gobol walba oo kamid a qaaradda af baa laga soo xulay marka geeska africa waxaa laga soo xulay af soomaaliga waa sababihii aan ku lahaa dunida kale sida ay u qiimayso anaguna aad iyo aad aad iyo aad baa umahadsan tahay waa ka xumahay waktiga oo nagu socda waa kaaga mahad celinayaa waktigaaga iyo barnaamijka inaad igala qayb qaadatay doctor afrax aadaa mudan aadaa mudan aad baan islaamaya intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey dotor maxamed daahir afrax oo ah guddoomiyaha akaademiya goboleedka af soomaaliga inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo